Star FM News.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن دور wanaagsan qodobadan waxaa duurida kuwa hela waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka tacsiiyey geedida hogaamiyihii namibiya ardayda dhadhaab oo dugsiyada sare ee dowladda si lacag la-aan ah ku dhigan doono soomaaliyana waxaad maqli doontaan ciidanka soomaaliya oo fuliyey howlgal la sheegay in lagu burburiyey fariisimo ay lahaayeen kooxda al-shabaab kulan wacan duhur wanaagsan waa duhurnimaha xada taariikhdu afarta bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobbada aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruto ayaa tacsiye u diray qoyska madaxweynihii wadanka namibiya ee geeriyooday wuxuu sheegay inuu murugada la qaybsanayo shacabka dalka ruto ayaa qoraal ku sheegay in uu hogaamiyahaasi ahaa ee, dabcan mid eh, da- dadweynaha wadankaasi ugu adeegay si dadaal iyo daacadnimo leh wuxuu ku tilmaamay shaksi eh, aaminsanaa midnimada afrika isagoo saaxadda caalamiga ah si weyn ugu ololeyn jiray arrimaha ee qaaradda madaxweynaha ayaa sheegay in calanka kenya hoos loo dhigi doono iyadoo la xasuusanayo madaxweynihii dalka namibiya ee saakay geeriyooday
Nataka niwaombe kwa heshima, sisi wote kwa dakika moja tusimame kwa heshima ya Rais Geingob, president wa Namibia, atafariki leo asubuhi, na nitauliza wale wote wanaohusika. Tukishapata habari kamili, tutafanya vile eh, kwa heshima. Tutaweka bendera yetu nusu mlingoti kwa sababu ya kumuenzi rafiki yetu kiongozi katika bara letu la Afrika, rais wa kule Namibia.
dhanka kale xilli maanta uu ku sugnaa ismaamulka kakameega ee galbeedka dalka ayuu bogaadiyey waxqabadka guddoomiyaha baarlamaanka mooses watangula iyo madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka arrimaha dibadda musalim david
Mimi pia nataka niwashukuru sana kwa hawa viongozi wawili mumenipatia. Ndugu yangu Moses Wetangula anafanya kazi ya muhimu sana pale katika bunge letu. Ili tuweze kuendesha transformation ya Kenya, tunahitaji sheria zipitishwe bunge. Tumepitisha sheria ya mambo ya afya, tumepitisha sheria ya mambo ya sukari, tumepitisha sheria ya mambo ya housing, na huyu ndugu yangu Moses Wetangula amenisaidia hiyo kazi. Tafadhali tumpigie makofi huyu Moses Wetangula jameni. Vile vile ndugu yangu Musalia Mudavadi katika mambo ya diplomasia, kwa sababu ya kazi yake anafanya mara nisipopata nafasi, nchi nyingi wanatuambia ukituma huyo Musalia Mudavadi, huyo ni sawa, atakuja anyoroshe kazi na itafanyika vile wewe ungefanya. Um, amekuwa Marekani, amefika jana usiku, na kuna mambo mtasikia hivi karibuni ambayo tunafanya na serikali ya Marekani ili kusukuma gurudumu na uchumi wetu wa Kenya.
madaxweyne william ruto ayaa sidoo kale ee ra- madaxweyne william ruto ayaa sidoo kale ka hadlay iskaashii kenya kala dhexeeya dalalka jaban iyo poland isagoo intaa ku daray in madaxweynaha poland uu maanta ay waddanka imaan doono si laba cisho gudaheeda ay ugu dhammaystiraan wada shaqaynta dhanka caanaha ah oo ku kacayso sideed bilyan oo shilin Tunaenda kule Japan kwa sababu tuko na mpango wa karibu sh- dola bilioni moja na nchi ya Japan wanatusaidia kama taifa, na tunataka kwenda kupanga hiyo kazi. Leo tuko na rais wa Poland anakuja Kenya, na ndio sababu eh, nitaondoka hapa kwa sababu pia na wao tuko na program ya karibu shilingi bilioni nane kwa mambo ya dairy ambayo tunataka tuyakamilishe kati ya leo na kesho, ndio tuweze kukuza nchi yetu na kupeleka uchumi wetu mbele, ndio Kenya iweze kunawiri, tuondoe umaskini, tujenge uchumi wetu na tupeleke taifa letu la Kenya mbele.
waxaa sidoo kale geerida madaxweynaha namibiya ka tacsiyey madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta madaxa isbahaysiga mucaaradka ee azimio raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashaabwa waxaa deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa lagu qabtay xaflad lagu daafuray barnaamij show xildhibaanka deegaankaasi faarax macalin maxamed dhammaan ardayda dhigata dugsiyada sare ee dawliga oo uga bixinaya qarashaadka waxbarashada isagoo adeegsanaya sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanka waa deegaan baarlamaaneedyada ee n g c d f ta waxaa arrinkan soo dhaweeyey ardayda waalidiinta iyo bahda waxbarashada sida uu faahfaahinayo maxamed baaruud xuseen oo warbixintan dhadhaab nooga soo diray
waa waa shan milyan oo shilin weeyaan iskuul labaad secondary xafladanoo lagu daafurayo dhaqaalaha horumarinta deegaanka loo yaqaano c d f ay kasoo qayb galeen dhammaan mas-uuliyiinta laga soo doorta deegaanka dhadhaabahda waxbarashada dowladda dhexe hay-adaha samafalka iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa waxaa marti sharaf ka ah xildhibaanka dhadhaab faarax macalin maxamed wuxuuna shaaciyey in dhammaan iskuullada dowladda ee deegaanka dhadhaab ee sare firi ama lacag la-aan ay ku dhiganayaan ardayda una ka bixinaya lacagtii ay ku dhigan lahaayeen taasoo ay si diiran u soo dhoweeyeen ardayda waalidiinta iyo dhammaan maamulayaasha iskuullada sare ee deegaanka dhadhaab
waa fursad aada u weyn bay u tahay iskoolaha waana aad baan ugu faraxsannahay midda kale waan ognahay mashiimuha shaqo badan baad dhinaca tacliinta ka qabatay boqol iyo konton cunug oo ka imaaday garis oo dhadhaab iyo lagdheer ay u badan yihiin baa sameeyaan medical courses oo jaamacada ku jiraan oo aad jeebkaad oga bixisa faarax mucalim shaqo badan buu qabtay hadda intuu soo gale anigana aad baan ugu faraxsannahay shaqooyinka faraha badan uu qabtee anoo matalayo guddiga maamulka iskuullada secondaryyaasha iyo dhammaan kuwa primariga ku hadlaya afkooda midda koowaad maxaan mahad weyn ugu celinayaa mudanaha faarax macalim oo halkan maanta noo joogo oo arrin muhiim ah maanta halkan ka daafuraya oo og tihiin arrinta baasariga iskuullada dhadaab roses mashimo aad baa u mahadsan tahay waxqabadkaada waa la garanaya dhinaca tacliinta iyo horumarka aad baa ardayda ayaa soo bandhigay dabaaldegyo ay ku muujinayaan farxadooda embigan faaraxo dalka siduu haljiyey xiyamasuu yahay muuqadiyo araga maqalkaw kala dheer embigan faaraxo dalka siduu haljiyey xiyamasuu yahay muuqadiyo araga maqalkaw kala waalidka ayaa dhankooda cabiray dareenkooda si fiican loo akhristaa dee waa aragtiine waxaan u malayn hadhow ilmahan hadda ega dadka shakigiisa waxaa waaye haddee hal sana isagoo ku jiro iyo laba boqoloo algudumada u diree ilmihii horta reer afgaana ee kulli loo diray jeela loo diray ee wax ka bixiyo la waaye hadda kulli waan kusoo wada celina mudanaha dhadhaab faarax macalin maxamed ayaa in ka badan toddobaatan iyo afar milyan oo shilinka dalka ah ku wareejiyey iskuullada sare ee deegaanka dhadhaab wuxuuna ugu horrayntii sharaxay waxyaabihii u qabsoomay intuu xilka hayay waxaan maanta aad iyo aad farxad igelisay in aan imaado inaan dadkii isoo doortay maasha allah waa meeshii laga soo doortay ahaa shacabkii deganaa dhadhaab aan la wadaago waxqabadka hadda aan rabnay inaan samayno iyo tillaabaqaadkii koowaadna aan samaynay ilaa iyo labaatan iskuul baan sanadkaan soo dhaafna aan dhisnay alxamdulilah ceelal intaa in hadday ka yareen inay ka badneen ka yareenna waanu qodnay mashaariic kalo fara badanna waan wadnaa biidn illaahi ilbaari haddana way socdaan jidad baa jiraan iyagana kulli wix oo dhan waad arki doontaan oo wakti kale oo maaragtay aan saa u fadhino ayaanu ka sheekaysan doonaa laakiin hadda maanta waxaan u imaanay wax tacliinta ku saabsan tacliinta waxaa ku saabsan sanadkalayto caruurta fiiska laga bixinayo toddobaatan iyo afar milyan oo shilin baan u haynaa jaamacadaha caruurta dhiganayaan oo fiiska laga bixinaya ee secondaryaalkii secondaryaalkii dhadhaab ku yaallay oo dowladda ay lahayd hal cunug oo fiis laga rabo male ma maqlaysaa ma maqlaysaa caruurta geysta laguma weydinayo fiis lacag keen laguma odhanayo samiina garan boodin badan baan dhisnay boodin kaloo fara badanna waan dhisanaa oo carruurta barkood ay ka meel fogfog ka yimaadeen ay seexan doonaan bilaash bayna ku akhrisan doonaa doonaan insha allah kuwa hadda ku jiraan bilaash bay ku akhristaan sidoo kale ardayda ayuu uga digay inay qash sameeyaan xilliyada imtixaanka wuxuuna xusay in arrinkaas ay caqabad ku tahay mustaqbalka kuwa wax baranaya dhalinyarada saddex shay baan dhalinyarada ku boorinaya kow waajib wuxuu naga saaray oo akhristaan keligu naga saaray fiis laguma weydinayo iskuulka hadduu boodan yahayna cuntada dhix laguma dhahay anagaa bixinayna imaqlis halkayg adi markaa maxaa lagaa rabaa akhriso akhriso akhriso akhriso xaala samaynayna qishi qishi waa xaaraan waa xaaraan xadiidka nabigood garanaysaa qishi ma garanaysaan imtixaankii lagu soo talagalay oo aad meel ka fiirsatay kabacdi aad iska qorqorayso oo wixii magacaada ku jira aadan qoraynin laakiin wax lagu soo xaday aad qorayso dhibka ay keenayso waxaa waaye soddon iyo shan cunug hadda aniga oo aan meelo waaweyn geeyey yaase markay sanad ku jireen ee la socon waaya laga soo fiyey jaamacadii hadday rabaan koosasoos inay sameeyaan anna marka waxaa keena warqada oranaysa b hay- b buu haystaa b plus buu haystaa kan buu haystaa hallo anna waan la badel ablakac dhowr dhatan aad ka dhigtid saddex kun afar kun shan kun oo dollar baan ka bixi markood ugu dambayntiina xildhibaanka dhadhaab faarax macalin maxamed ayaa amar ku siiyey maamulayaasha iskuullada sare inaysan ardayda usoo fiijin karin wixii maanta ka bilowda fiis la-aan islamarkaana ay si shuruud la-aana ku qaabilaan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab
adeega qaran ee booliiska ee n p s ayaa shaaciyey in saraakiisha ammaanka ay ku guulaysteen inay dib u soo celiyaan lixdan iyo lix ka mida lixdan iyo sagaal neef oo xoolaha oo shalay laga dhacay ismaamulka sielow walaalka n p s waxaa ku cad in burcadda ay xoolahani iskaga tageen kadib markii ay arkeen booliiska ooda ayaa lagu wareejiyey mulkiilaha oo sidoo kale leh beerta xoolaha lagu xanaaneeyo ee kipopo ee ranch waxa uu qorshu u yahay in laga bilaabo beri guud ahaan waddanka laga howlgeliyo saraakiisha ku biiriya adeega qaran ee dhallinyarada ee n y s wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka moses kuuriya ayaa mas-uuliyiinta howshani loo xilsaaray ugu baaqay inay ilaaliyaan halbeega ugu sarreeya ee hofnaanta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka oo ay carabka ku adkeeyeen haddii daayarta si siman loo shaqaalaysiiyeen geedi socodkan uu guulaysanayo moses kuuriya ayaa ku teliyay in arrintan si dhow ola- loola socdo oo tabashooyinka jira si deg dega loo soo gudbiyo shakhsiyaadka doonaya inay ku biiraan adeega qaran ee dhallinyarada ee n y s ayaa lagu ayaa markaasi laga howlgelin doonaa dhammaan deegaanada hoose ee ismaamulada waddanka iyadoo uu qorshuu yahay in sanadkan la shaqaalaysiiyo toban iyo shan kun oo dhalinyara wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha ee dalka moses kuuriya ayaa xaqiijiyey inaysan jiri doonin takoor iyo qof jeclaysi oo qof waliba oo arrintan danaynayo uu heli doono fursad siman dhanka kale moses kuuriya ayaa maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka ee ee ibra ku booriyey inuu baaritaan ku sameeyo xarun shidaal eh, markaasi xarun shidaalka lagu bixiyo oo ku taala deegaanka dika ismaamulka kiambu oo uu sheegay inuu ka shakiyey wasiirka ayaa su-aal geliyey in goobtaasi leedahay shati rasmi ah oo ay ku shaqayso maadaama aynan jirin wax astaana oo muujinaya in meeshaasi ay ku taalo kaalin shidaal wasiirka wasaaradda difaac waa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan barre ducaale ayaa beri eh, u bilaabanaya safar rasmi oo afar cisha uu ku tegi doono dalka maraykanka waxaa halkaasi ku qaabilaya dhigiisa xukuumadda washington eh, waxaa eh, dabcan labaatan iyo shantii bishi waa labaatan iyo shantii bishii sagaalaad ee sanadkii tegay ay ahayd markii ay kenya iyo maraykanka wada saxiixdeen habraaca iskaashiga difaaca nidaamkan ayaa loogu talagalay inuu shaqeeyo laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa sanadka labada kun labaatan iyo sideeda dhinacyadii ay kenya iyo maraykanka ka wada shaqeynayaan waxaa ka mid ah teknolojiyadii ahlabuurka gaashaandhigga tani ayaa looga gol leeyahay in militariga labada wadan ay iska kaashadaan in caqabadaha amniyaha ee soo kordhaya looga falceliyo si wax ku oola waxaa la filayaa in ducaale iyo austin ay markaasi ka wada hadlaan amniga gobolka la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada saameynta isbedelka cimilada arrimaha badda tababaro si wada jira loo bixinayo iyo fursadaha dhanka difaaca ee jira maraykanka ayaa horey u ballanqaaday inuu ciidamada difaaca ee dalka ee k d f ta ka caawin doono dhanka dhaqaalaha iyo tasa- waa, eh, tasiilaadka ee wasiirka eh, wasiir ducaale ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulan la qaato si hayaa xilka xoghayaha ee waa xoghaye ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka ambassad- ambasador ee victoria xubnaha golaha qaran ee amniga ee maraykanka iyo senataro sidoo kale wasiir ducaale ayaa khudbad ka jeedin doono ee jaamacadda gaashaandhigga ee maraykanka ee magaalada washington d c dhanka kale wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan barre ducaale ayaa magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya kulan kula qaatay ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ee dowladaasi dhaxal suge cabdiraxmaan allah mukhriin ducaale iyo sidoo kale eh, almukhriina ayaa isku eh, ayaa isku arkay meertada labaad ee shirka isbahaysiga militariga islaamiga ah ee ka dhanka ah argagixisada ee i m c t c waxa uu xuseeyey inay yeesheen wadahadal labageesood ah oo midho dhal ah wasiirka ayaa sheegay in arrin lagu farxo tahay in kenya iyo sacuudi carabiya ay marxalado sare ka gaareen ansixinta heshiis iskaashi oo culu- culus oo dhanka difaaca isafgaradkan ayaa hagi doona wada shaqaynta militari ee labada dhinac kenya ayaa aaminsan in iskaashiga noocani ah uu dardargelin doono tababarada militari iyo xoojinta ee karaanka ciidamada qalabka sida ee dalka wasiir ducaale ayaa intaa ku daray in labada dowladood ay wadaagi doonaan ee ay markaasi ee ay markaasi wadaagi wadaagaanba dana amniya oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaysan waxa uu ku-xigeenka wasiirka difaaca ee sacuudi carabiya u sheegay sida ay dowladda kenya uga go-an tahay wada shaqaynta ku aadan ciribtirka qatarada amni ee ducaale ayaa sheegay in kenya ay si weyn ugu ololeynayso nabadda ee nabadgelyada geeska afrika iyo guud ahaanba dalalka harooyinka ku teedsan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab ka fuliyey deegaano dhaca bariga gobolka galguduud ee dowlad goboleedka galmudug howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ay ciidamada ka sameeyeen sida ay qoraysa warbaahinta dalsan ee soomaaliya ee deegaanada kale ah bacaadka ee joqofow dahar faqay iyo sidoo kale caliyabaal isgoyska xeydhow iyo deegaano kaleo iyagana markaasi ka tirsan gobolkaasi galguduud halkaasi oo la sheegay in khasaaro uu jiro sareeye gaas cali caraaye cosoble gacma duule ayaa tilmaamay erahde ayaa tilmaamay oo ka mid ahaa saraakiishii howlgalka hogaaminaysay ayaa sheegay in sidaa loogu talagalay uu dhacay howlgalkii howlgalladii intii ay socdeen ayaa la sheegay in lagu burburiyey fariisimo dagaalamayaasha ay ku lahaayeen deegaanadaasi sidoo kale ciidamada ayaa soo furtay agabyo military waa sida hadalka uu dhigay sarkaal u hadlay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug iyo galguduudba ka dhacayay howlgallo iskugu jira duqeyn diyooradeed iyo dagaal toosa oo dhex marayay ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo si la mid a ee kooxda al-shabaab oo iyagana ee dhinac ahaa isla wararka soomaaliya gobolka banaadirna waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay amniga bilicda iyo sidoo kale ee guud ahaan waxyaabaha quseeya caasimada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir shirkan oo ka qabsoomay xarunta dowladda hoose xamar ayaa loola hadlay dhowr qodob ay ka mid ahaayeen amniga magaalada caasimada ah ee muqdisho bilicda iyo nadaafada iyo sar u qaadida daqliga dowladda hoose ee xamar sidoo kale kulankan ayaa looga hadlay dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee bulshada dhexdeeda kasoo cusboonaaday ee maalmihii ugu dambeeyey laga soo tabinayay muqdisho iyo meelo kale iyadoo maamulada degmooyinka ka warbixiyeen kiisas dil ah oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay muqdisho duqa muqdisho ayaa kula dardaarmay madaxda maamulada degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir in la dardargeliyo adeegyada loo hayo bulshada caasimada kulankan ayaana waxaa goobjoog ka ahaa oo kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir iyo xoghayaha guud ee gobolkaasi banaadir wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya kaga qayb galay martada labaad ee wasiirada difaaca wadamada ku bahoobay isbahaysiga military ee la dagaalanka waxaa loogu yeera argagixisada ee wadamada islaamka ee i m c t c wasiir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa ka warbixiyey guulaha shacabka iyo dowladda soomaaliya ay ka gaareen dagaal uu horey ugu dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh oo markaasi wejigiisii koowaad soo gabagabay wejigii labaadna haatan ugu muuqanaya mid socdo dhanka kale wasiirka ayaa shirka la wadaagay khatarta ay u leedahay geeska afrika iyo badda casba xadgudubka dowladda etoobiya ay ku baalmartay dhammaan shuruucda caalamiga ah iyo kan gobolka islamarkaasina ay ugu xadgudubtay madax banaanida iyo badqabka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madasha shirkan ayaa sidoo kale khudbado waxaa ka jeediyey wasiiro markaasi iyagana ka socday wadamada ku bahoobay ururkaasi amaba qaybta ka magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa iyana markaasi la sheegay in lagu soo qabtay si gaar ahaaneedna degmada waaberi nin dil geystay oo dilkaasi uu ka dhacay degmadaasi waaberi ee gobolka banaadir qoraal ka soo baxay gobolka banaadir gaar ahaan ciidanka booliiska ayaa lagu sheegay in eedeysanaha uu gacanta ku jira islamarkaasina la horgeyn doono cadaaladda waxay markaasi laamaha amniga ka codsadeen shacabka muqdisho in markaasi wixii falal amni darra ah oo wuxuu dhimeeya amniga caasimada ciddii aragtay ay lasoo wadaagaan saldhiga ugu dhow ama wacaan nambarka gaaban ee nine nine one ama sagaal sagaal hal qaramada midoobay ayaa mar kale waxay ka hadashay kiiska ee dabcan u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya ee ku aadan heshiiska badeed ay wada saxiixdeen somalilan iyo sidoo kale ee dabcan etoobiya kaasi oo la saxiixday kowdii bishii dhammaatay ee janaayo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa usoo jeediyey etoobiya iyo soomaaliya inay khilaafkooda xal ka gaaraan sidaasina waxaa shaaca ka qaaday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya igaad weli jawaab rasmi ah kamaynan soo saarin codsiga etoobiya golaha ammaanku waxay labaatan iyo sagaalkii bishii janaayo qabteen shir ciwaankiisu ahaa nabadda iyo amniga afrika iyadoo soomaaliya ay codsatay shirkaasi si kastaba ha ahaatee weliba wax faahfaahina kama una bixin shirkaa soomaaliya oo cuskatay qodobka soddon iyo shanaad ee axdiga qaramada midoobey ayaa ugu baaqday golaha ammaanka inay faragelinta etoobiya wax ka qabtaan iyadoo sheegtay in heshiiska etoobiya iyo somalilan uu xad- ku xadgudbayo madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa si cad u sheegay mowqifka e- etoobiya intii lagu guda jiray shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobe wuxuuna markaasi sheegay in inta badan heshiiskaasi uu dabcan ku saabsan yahay isdhexgalka ee gobolka isla arrimahaasi badda qaar ka mid ah shacabka kasoo jeeda gobolka awdal ee somalilan islamarkaasina ku nool magaalada muqdisho ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray damaca dowladda etoobiya ee badda iyo biyaha soomaaliya waxayna markaasi dabcan war-saxaafadoodkooda u dhignaa sida tan hogaanka siyaasadda hogaanka dhaqanka haldoorka haweenka dhallinyarada aqoon-yahanka iyo qiimaha kale ee bulshada soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka cawdal deganna caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho waxay ummadda soomaaliyeed ogeysiinayaan inay ka xumaadeen si buuxdana uga soo horjeedaan marnaba ayna aqbali doonin in etoobiya qaadato xeeb soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed oo hor leh ha ahaado deegaanka ay hadda calaamadsatay ee lubhaya ama ama ha noqdo berbera saylac iyo inta u dhaxaysa ama goob kale waxaan u aqoonsannahay maalin taariikhda soomaaliyeed beel madow ka galay inuu yahay maalinkii heshiisku sheega dhaxal wareejinta ah lagu saxeexay adisababa waxaa kale oo aan adkaynaynaa muqadasnimada midnimada dhuleed iyo lama taabtaannimada gobonnimada qaranka soomaaliyeed waxaan taageero buuxda u muujinaynaa mowqifka taariikhiga ah ee dowliyadda ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iska taagtay arrinta badda iyo isku dayga dhaxal wareejinta hantida maguurtada ah ee ummadda soomaaliyeed waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa doorka shaqfan ee hogaanka sare ee dowladda gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane dr xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ay ka istaageen qadiyadda badda waxaanu bogaadinaynaa doorka shariifka ah ee madaxda aqoon-yahanka saxaafadda iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qaateen arrinta si gaar ah waxaan xusaynaa shakhsiyaadka dadaalka dheer- dheeriga ah bixiyey idni nuuri maymar waxaan ammaan aan la soo koobi karin hubinaynaa soomaali meel kasta oo ay joogto sida ay uga gelgelatay dhaxal wareejinta cusub ee damacii taariikhiga ahaa ee etoobiya ku soo kordhay iyadoo aan wareejintii soomaali galbeed ayna ka soo wada wareegin muddo qabri ah si gaar ah waxaan u ammaanaynaa shacabka soomaaliyeed ee reer owdan oo si aan taariikhda hore loogu arag uga gelgishay dhul iyo dhaxal wareejinta isugula soo baxay goobo badan oo ka mid ah gobolka gaar ahaan magaalada boorana iyo lubhaya iyaga oo ayna cidi abaabulin
dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xaga ayaa sheegay in marnaba ayna dhankooda aqbali doonin qaadashada biyaha soomaaliya haddii ay yihiin dadka waqooyiga soomaaliya kasoo jeeda laakiin ka mid ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya
waxaan ku faraxsanahay ku faraxsannahay inaad muujisaan sida aad u diidan tihiin ee aad mar ee aad marnaba raalli uga ahayn in lagu soo xadgudbo dhulkiinna waxaa lagu sheegay is-afgaradka beenta ah ee dhex maray muuse bihiyo abiy ma aha mid sharci ah waa xad- waa xadgudub waa xadgudub lagu sameeyey midnimada dhulka soomaaliyeed mana haysto sharci wuxuuna baalmarsan yahay dhammaan sharciyada u degsan dowladaha caalamka sidaas darteed waxaan cod dheer ku leenahay maya maya marnaba suuragal ma noqon karto heshiisku sheegu waxaanan u huraynaa naftayada maalkayaga sidii aan u joojin lahayn una difaaci lahayn dhulkeenna iyo midnimadiisa haddaan nahay siyaasiyiinta aaminsan midnimada soomaaliyeed ee ka mid ah dowladda dhexe ee soomaaliya waxaan mar kasta ka shaqaynaynay in aan wax loo dhimin nabadda midnimada somalilan waxaan dowladda aan ka midka nahay mar kasta ku dhiirigelinaynay in wadahadal lagu dhammeeyo mushkiladda soomaaliya iyo somalilan dhex taalla oo aan marnaa la faragelin ee arrimaheeda gudaha bal tas taasi beddelkeedii waxaan kala kulannay maamulka somalilan inay nagu cadaadiyaan fikradda aan aaminsannahay ee midnimada soomaaliya waxaana siyaasiyiinta midnimadoonka ah qaarkood la kulmeen inay tegi waayaan geeridii waalidkood taas oo ku dhacday mas-uuliyiin tiro badan taasi oo ka soo horjeeda diinta islaamka dhaqanka soomaaliyeed iyo xaqa muwaadinku u leeyahay inuu fikraddiisa iyo wuxuu aaminsan yahay si hore u soo bandhigo haddaba annagoo ah siyaasiyiinta shacabka ka soo jeeda gobolka awdal ee ku nool magaala madaxda waxaan sheegaynaa maamulka muuse biixi inuu dhammaaday waqti inuu naga dhammaaday dulqaadkii waxaan muddo toddoba sano ah na lahayd waxay ila tahay haynila ahaato haddaba maanta waxaan ku leenahay maya maya nalama aha waxay kula tahay waxaan u samraynay waxay ahayd innaga ayaa wada joognay laakiin mar haddii aad dhahday dhulkiinnii ayaan bixiyey ma jirto sabab dambe oo aan ku sii wada joogno waxaan qaadi doonnaa dariiq kasta oo aan ku difaacanayno dhulkayaga marnaba ogolaan mayno intaa ka ka mid ah caduqaato dhulkayaga dadka ku nool somalilan waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan
maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa xabsiga u dirtay in ka badan soddon ka mid ah ciidanka xooga dalka ciidamada xabsiga loo taxaabay ee iskugu jira saraakiil iyo askar sida ay sheegtay warbaahinta dowladda waxaa loo haystaa baabuur hub iyo agab ciidan oo loogala laga markaasi lagala soo tegay furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka mudug hase yeeshee arrintan ayaa dhacday intii ay socdeen dagaalo maalmihii lasoo dhaafay dhex maray ciidanka xoolood ciidanka xoogga dalka iyo kooxda al-shabaab saraakiisha ayaa sheegay in raggan loo haysta dayacaad la xiriirta mas-uuliyadii ee ka saarnayd ilaalinta hubka iyo agabka oo ay uga soo tageen furiimaha dagaalka wararka ka imaanaya degmada xawadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dad badan cudurka shubaan biyoodka ay ugu geeriyoodeen degmadaasi wararka ayaa waxay sheegayaan in labaatankii afartii saac ee markaasi lasoo dhaafay degmada xawadley ee gobolka shabeellaha dhexe ay u geeriyoodeen cudurka shumbiyoodka in ka badan toban iyo shan qof halka labaatan iyo shan kalena ay la ildaran yihiin cudurkan degmada xawadley ee gobolka shabeellaha dhexe ma lahan xarumo caafimaad oo dadka lagu daweeyey waxaana dadka soo ritay cudurka shumbiyoodka lagu daweynaya fagaarayaasha degmadaas hase yeeshee deegaanada hirshabeelle ayaa waxaa weli ka jirta cudurka shumbiyoodka oo dhibaato ku haya shacabka halkaasi ku nool weli maamulka hirshabeelle weli wax waraa kamayna soo saaray wixii kasoo kordho wararkaasina wararkayga dambe ayaad kala socon doontaan maxamed axmed khaliif markan haynoo soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdige ciidamada maraykanka iyo ingiriiska ayaa si wada jir ah u fuliyey duqeymo ay ku bartilmaamaysanayeen kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen waxay sheegeen inay weerareen ilaa soddon iyo lix ka mid ah xarumaha kooxdan ee gudaha waddanka yemen taliska dhexe ciidamada maraykanka ee loo soo gaabay senticom ayaa laga soo xigtiyey in laga hortegay gantaal ay xuutiyiinta doonayeen inay ku bartilmaamaysadaan maraakiibta adeegsanaya baddacas balse xuutiyiinta ayaa sheegay in marnaba weerarada aynan hor istaag aan iraade hor istaag ku noqon doonin waxayna wacad ku mareen inay ka falcelin doonaan duqeymaha maraykanka iyo ingiriiska kooxdan ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto weerarada ka dhanka israa'iil iyo xulafada ama xulafadeyda ilaa intaa laga soo afjaraya duqeymaha ka socda marinka khaza ee dalka falastiin wakaaladda wararka ee falastiini waafa ayaa ku waramaysay in weerar israa'iil ku qaadi dugsi lagu xanaaneeyay ayna wax ka bartaan carruurta yar oo ku yaala magaalada rafa ee koonfurta khaza lagu dilo ugu yaraan laba canug wararka ayaa intaasi ku daraya in tirada dadka lagu dilay bariga rafa ay gaartay labaatan iyo afar qof tani ayaa ammaanaysa iyadoo israa'iil qorsheynaysa inay duulaan dhanka dhulka ka fulisay magaaladaasi oo ay dad aad u tiro badan ku sugan yihiin dhanka kale tan iyo toddobadii bishii tobnaad ee sanadka hore waxaa duqeymaha israa'iil ee qasda lagu dilay ugu yaraan labaatan iyo toddoba kun laba boqol soddon iyo siddeed ruux halka lixdan iyo lix kun afar boqol iyo konton iyo laba kalena la dhaawacay ugu dambayntii ugu yaraan konton iyo kow qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib dab ka kacay keen ku taalla bartamaha dalka chili waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay sii korto waxaa hadda socda howlaha samati bixinta wararka ayaa intaasi ku daraya in qiiqa dabka uu hawada isku shareeray qeybo badan oo ka mid ah gobolka valbarasiyo waxaana la tacaalaya kumanaan ka mid ah saraakiisha waaxda dabdamiska oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo baabuur si xaaladda loola tacaalo wasiirka arrimaha gudaha ee jili carolina toha ayaa laga soo xigtay in dalkaasi uu wajahayo musiibadii ugu darneyd tan iyo sannadkii labada kun iyo tobankii xilligaas oo dhulgariir ay ku dhinteen shan boqol oo qof madaxweynaha dalka jili gabriel borig oo khudbad qaaran jeediyey ayaa sheegay in xaaladdu ay aad u adag tahay wixii qodobkaa ka soo kordha wararka iyaga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan akhbaaraadka caalamka nagaynta mar kale iyo xamdi iyo stuudiyaha labaad maxamed axmed kalif aad buu umahadsan yahay qodobadaas dibadda ay ugu dambeeyey guud ahaan warkii duurad kala socotayna idaacadda istaaf codka gobolka waqooyi bari maxamed axmed khaliif lagala- igala qayb qaatay mawlid maxamed shuuriyana oo inoo soo saaray cid weerkayga siga xiddiboyla kulabsadka idaacadda w w w stafm